labaatanka ahayd alqaacidatu saadisa alcaynu almustacaaratu lirah hal ilmuqallabu fiiha jaanibu damaan aw jaanibu alcaariya qowlaan haddii cayn la soo caariyeysto cayntaasi nooc walba way noqon kartaa loo soo caariyeysto inuu qofku rahaan dhigo ma waxaa la tixgelinayaa oo la qaalib yeelayaa dhinaca magdhowga mise dhinaca caariyada tusaalaan haddii rekoordhkan aada soo ammaanaysato oo nin gashi kugu lahaa aada u dhiibto shaygiima waxaa la eegayaa un xagga magdhowgunbaa la tixgelinayaa hadduu dhacmo inuu noqdo wax la magdhabo mise waxaa lagula xisaabtamayaa sidii wax shay caari ah maadaama kolkii hore la soo caariyeystay iminka rahanba ha ahaado oo rekoordhkii nin raahan ah u haysto laakiin kol haddii aad adigii soo caariyeysatay ma axkaamtii caariyadu qaadanaya mise waxaa la siinayaa xukunkii magdhowga oo wuxuu noqonayaa shay hadduu dhacmo si caadiya loo magdhabo oo aan axkaamtii caariyada yeelan walcaynu id tucaaru lirihaan marka rahaan loo soo caariyeysta cayntii hal cudda fiihaa ma waxaa la xisaabinayaa la tirinayaa jaanibu damaan dhinaca magdhowga muqallaban isagoo la rajaxayo aw jaanibu alcaariya mise dhinaca caariyada ayaa la rajaxayaa oo xukma alcaariyu yeelanaya qowlaan fiihi qowlaan waatarjiixu kalmaadiya rajaxidda la rajaxaana masaladaa hore aynu soo dhaafnay iyo qaacidadaa horunbuu la mid yahay oo macnaha isagana oo la isku khilaafay furuuca alqaacida waxaa ka mid ah hal lilmuciiri alrujuucu bacda qabdi lmurtahan ninkii muciirka ahaa ee rekoordhkan ku soo siiyey si aada caariyo si aada rahan uga dhigto oo aada ciddii wax kugu lahayd ugu dhiibto ninkaasi miyuu heli karayaa intii ninkii aada rahan dhigaysay uu guddoontuu qaatay kadib inuu ka noqdo miyuu xaqu leeyahay oo wuxuu odhan karaa ilan caariyaduna sideeda waxay ka mid ahayd cuquudi jaa-izu darafaynka ahayd min alcuquudi jaa-izun hamaaniya wakaalatun wadiicatun wacaariya halkaasay ku jirtay oo mid waliba uu ka noqon karaya marka ma wuxuu xaq u leeyahay ninkii wax ku soo caariyey inuu ka noqdo idhaa rekoorkii soo celi iyadoo kii murtahinka ahaa uu guddoontay su-aal weeye taas marka haddaynu idhaahno waa caariya oo shaygaa xukmal caariya la siinaya waa nacam weeye jawaabta maxaa yeele xaq buu lahaa muciirka mustaciirka inuu ka soo ceshado shayga goorta uu doono markaa isii buu leeyahy rekoordka wain qulnaa damaan falaa wa huwa alasax hadii la idhaahta laakiin dhinaca magdhowga ayaa la tixgelinaya xukmal caariya yeelan maayo dee maadaama ninkaasi uu guddoontay shaygii magdhowgiisii unbuu leeyahay hadduu wax noqdo waxaa kaloo iyadiina markaas masaladaa daba socota alasaxu ishtiraadu macrifati lmuciiri jinsa dayni wa qadrahu wa sifatahu bina'an cala adamaan waa la isku khilaafsan yahay oo qolyaha qaarkood waxay leeyihin qofkan muciirka ahi waa inuu og yahay daynta alaabtiisan loo rahan dhigayo ee loo haysanayo jinsigeeda iyo qadarkeeda iyo sifadeeda tilmaanta ay leedahay si dee markaa loo raaco qowlkii magdhowga ahaa qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin maya caariyadii kolka aynu baabkeeda eegno waxyaabaha waxba loo shardiyi maayo wa minhaa low talifa taxta yadi lmurtahin wa amhilata alqaacida cinwaan alqaacida wa xukma alqaacida markuu soo sheegay amhilata alqaacida buu wadaa low talifa taxta yadi lmurtahin daminahu araahinu calaa qowli alcaariya walaa shaya calaa qowli damaan laa cala alraahini walaa cala almurtahin rikoorhkii isaga ahaa waxa uu ku baaba-ay ama uu ku lumay ninkii murtahinka ahaa intii uu guddoontay kadib taxta yadi lmurtahin ninkii aad adigoo soo caariye qaatay baad u dhiibtay dabeetana wuu ka lumay ama sibuu noqday dee balaayun baa ku dhacday ama waa la xaday khilaafkii unbuu daba socdaa haddii la idhaahdo waxa uu shaygani ahaa caariyo ayuu ahaa xukmal caariya baa la siinaya haddii la idhaahdo dee ninkii raayinka ahaa baa magdhabaya ilaa waxaa la yaqaanay yadul caariyadu ma yadul amaan bay ahayd mise yadu damaan macnaha yadul amaan iyo yadu damaan waa laba arrimood oo fiqiga dhexdiisa musalax macruuf ku ah weeyaan oo yadu damaan waxaa la yidhaha shayga kolleyba la magdhabayo yadul amaana waa shayga markuu qofku taqdiir la yimaado iyo gaboodfaluun lagu leeyahy inu magdhabo marka caariyadu maadaama iyadeedu iyadu damaan ahayd raahinkii waa lagu leeyay laakiin haddii la yidhaahdo ninkii mur waa waxaynu ku soconaynaa almuqallabu fiiha damaan dhinaca caariyada lama eegaya dhinaca magdhowgaa la eegaya haddii la yidhaahdo dee ninkan murtahinka waxba lagu yeelan maayo maxaa yeela maxaa yeelay agtiisa waxay ku ahayd ammaano ayay ku ahayd agtiisa marka amhiladeeda dhowrkaa aynu sheegnay ayaa ka mid a qaacidadaas walcaynu id tucaaru lirihaani hal cudda fiiha jaanibu damaani muqallaban aw jaanibu alcaariya qowlaani watarjiixu kalmaadiya marka halkaa isagu id tucaar uu yidhi mat nusqadii matnigan sharaxan lahayn kolka la eego ee sheekhu uu lahaa in tucar lilirtihaan ayuu isagu dhigayay id tucaaru halkan uu leeyahay in tucar lilirtihaan waa isku macnuun bay noqonaysa waxa uhi wa bacduhum culimada qaarkood yaquulu waxa uu leeyahay hal huwa yucaddu damaanan aw caariya qaacidada si cinwaankaas ugu yeelaa khulfun weerada khilaaf baa soo arooray qaala suyuudiyu waxa uu yidhi m wamaa cabartu bihi shaygan aan maaragtay anigu cabiray qaacidada ayaa awlaa wanaagsan kadaa fi lihbaat alqowlu fi lihbaat isbaatka dhexdiisana bisiiqati listifhaam bay iminka kusoo aroortay isagana waa sidaasun fantabih baraaru cinwaan alqaacida cinwaankaa dheer buu ahaa waa innagaa xagga hore kusoo sheegnay saad matniga ku arkaysa cinwaan labaad bay leedahay qaacidadu culimada markaa fi cilmi alqawaacid ka hadashaana ay u cabiraan oo odhanaya hal huwa damaanun aw caariya alcaynu lmustacaar lirah hal huwa damaanun aw caariya cinwaan sidaas odhanaya ayaa markaa ay leedahay markaasa uu ishaarayaa waa taawi oo qaarkood inay yidhaahdaan baa laga yaabaa hal huwa yucaddu damaanan aw caariya markaa dee calaamatu su-aalkiina kolley way daba taalla aw caariya ayay sii daba taalla almuqallabu fiiha jaanibu damaan aw jaanib alcaariya intaas siiqadaa intay ka jiraan baa waxay leeyihiin alcaynu almustacaaratu lirahni hal hiya damaanun aw caariya ta uu sheegayaa waa taas khulfun warada markaas suyuudi baa waxa uu leeyahay cinwaankaa hore ee aan xagga hore kugu soo sheegay ayaa awle ahoo fiican cinwaankaasaa fiican maxaa yeelay almuqallabu fiiha labada wejiba way bannaan yihiine keedaa la qaalib yeelayaa bay u muuqataa laakiin kan hal huwa damaanun aw caariya go-aan buu noqonayaa markaa isagu kaa horaa wanaagsan marka halkan fi lihbaati uu yidhi kadaa fi lihbaat nusqadii matniga waxa ku taalay awlaa fi haadihi alabyaati fantabi halkaa awlaa habkii dee waxaad moodaa awalan un inuu dhiga laakiin waa awlaa idan markaa dee in ya loo dhigo ayay ku roon tahay qaala suyuudiyu wamaa cabartu bihi shayga aan cabiro cinwaanka aan soo qoraybaa awlaa habboon kadaa sidoo kale awlaa fii haadihi alabyaat fii haadihi alabyaat baa ku dhignayd nusqadii matniga bedela kadaa fi lihbaat fantabih ku baraarugoo saaraa markaa qaacidada iyaduna qawaacidka markaa khilaafkuu ku jira ayay ahayd in badan baanaad masaa'ilka farciga baaburah iyo baabulcaariya marka aada marayso ama haddii aad kutubaha fiqigaa ka raajacdo waxaad arki doontaa iyaga oo qaacidadan soo gelinaya oo markaa ka hadlaya markaa si idaaxay kugu yar yeelato waad ka raajici kartaa inaadka iyo masalan shuraaxdiisa oo kale alqaacidatu saabica alxawaalatu hal hiya baycun aw istifaa khilaaf markaa dee calaamatu su-aalna way la socotaaba mar walba hadduu xataa ka tago inay kayfiyaad rasmigay ka mid tahay qaacidadani waxa ay leedahay iyadoo qawaaciddii mukhtalafka ahayd ka mid ah xawaaladii ma iibbaa mise waa isiif oo wax la kala iibsadayda mise waa shay la oobsanayo oo dee iib aanu ku jirina la kala qaadanayo oo qofkii uu markaa ka qaadanayo qofkii kale xawaaladaasoo macnaheedu uu yahay nin baa adduunkugu yeeshay ama waxbaad ka iibsatayba markaa nin kale ood lacag ku lahayd ayaa tidhi ka qaado waa ku reebid sunad soomaaliga ama hebel baan ku xawilo oon idhi ka qaado markaa muxiil iyo muxaal iyo muxaalu calayhi saddexdeeni baa soo gelaya kii wax wareejinayo muxiila iyo muxaal oo ninkii la wareejinaya iyo muxaalu calayhigii ninkii dee isagana lagu hadhay iyo muxaalu bihigiiyo dee adduunkii markaa lagu wareegaya haddaba caaliyadan marka aynu xukumkeeda tilmaamayno ma waxaynu ka dhignaa iib se shay la kala qaatay marka iib haddii la idhaha waa bayc dee axkaamtii baycay yeelanay waanay noqon kartaa iib oo dee waxaa la odhan karaa muxiilka iyo muxaalkaa kala iibsadeen wixii lagu lahaa muxaalu calayhi ayay noqon kartaa oo waxaan uu ku leeyahay ninkan la wareejinaya muxaalka ahay muxiilka waxaan uu ku leeyahay iyo shayga ninka lagu hadhayo wixii lagu leeyaha la isku iibsado la isdhaafsaday oo masel marka aad adigu igu leedahay masel aad rikoorhkan iga iibso aad lacagtiisii igu leedahay kuugu reebo hebelkaa kale waxaay noqonaysaa wixii aad igu lahayd iyo ciddan aan kugu wareejiyo waxaan ku leeyahay in la isku iibsaday bay noqonaysa istiifana way noqon kartaa labadaba taana khilaaf baa ku soo arooray wahal tucaddu miyaa lagu tirinayaa yaa fataa ninkan dhallinyarada ah shaabka ahow alxawaalad baycan aw istiifaa'an labadaa iyamaa la odhanaya shay la kala iibsaday iyo shay la kala qaatay oo axkaamtii beeca aan lahayn khilaafun fiihi khilaaf khilaafkaasoo qaalahu ay markaa sheegeen alculamaa aw qaalahu suyuuiy dakarahu suyuuiyu fii kitaabihi alashbaahi wanabaa'ir asalkan u ah wakhtulifa tarjiix tarjiixii waa la isku khilaafay fi lfuruuc qaacidadan amhiladeeda ku sugnaa kamaa xakaahu saaxibu lmajmuuc kitaabkaa majmuuca la idhaahdo ninkii lahaa sida uu sheegay oo nawowiy markaa qaacidadii waa mukhtalaf labada weji tarjiixoodiina waa mukhtalaf mar kale oo dhannaba la ysuma raacay fa min furuuci alqaacidati hubuutu alkhiyaari fiiha alasaxu laa binaana calaa annahaa istiifaa waqiila nacam binaana calaa annahaa bayc amhilata alqaacida waxaa ka mid ah haddii la yidhaahdo waa istiifaa waa shaygii oo la kala qaadanaya haddii la yidhaahdo khiyaar ma soo gelayo ilaa beycu muxuu lahaa waxa la yidhaha khiyaar khiyaarulmajlis iyo khiyaaru shardi ayuu lahaa beycu marka haddii la yidhaahdo waa shay la kala qaadanayo dee ninkii aad ku reebtay hebel intuu u tago hadduu ka qaato dee waa la kala tegey way dhammaatay wixiina wuu kala wareegay khiyaar dambe iyo iga celiyo hadalkaasi ma jiro wuu milkiyo saasaa lagu kala tegey maxaa yeelay khiyaarba dee may ahayn masaa'ilkii uu khiyaar gelayay mu ahayn istifaad waana sida uu asaxay si uu ku tilmaamay marka qolyaha qaarkood baa leeyahay ayaa waxay leeyihiin xawaaladani waxa ay noqonaysaa laba shay oo la kala iibsaday idan markaa khiyaarkii beeca geli jiray baa gelaya ila waa beyc iyadiya waa amsiladay ka mid tahay markaa taas waxaa kaloo iyadana misaalka labaada low ishtaraa cabdan bimia oo axaala albaayicu bihamani calaa rajulin uma radda alcabd bicaybin aw taxaalafa aw iqaala aw iqaalatan wanaxwaha فالأظهر البطلان بناء على أنها استيفاء والثاني لا بناء على أنها بيع دوني كان أدوه متك يبسدا متك لأوكو إحالي أدوه ده شيء هدو كيبسدا مت ودبتنا ننكي وننك لكو ريبا وولا العكسي هذا يقول هاي هبل بان متك لها كقاضو دبتنا شيء أدي يبسدا عيبي كصواب حضا عيب أيا كصواب حضي ننكي بعد مركا أو عريك lacagta qaatay dee ninkaa kale aada ku reebtay markaa kol haddii shaygii la kala iibsaday aada celisay waa buray oo markaa dee waa haddii istiifa la yidhaha haddii kala qaadasho lagu tiriyo haddii laakiin bayc la yidhaahdo maya ma burayo dee axkaamtii bee ceeb marka ceeb shaygu uu yeeshe la celiyo axkaamtii ka ratib maysu baa loola noqonaya waxaa kaloo iyaduna kamida amhilada low axaala calaa man laa dayna calayhi biridaahu falasaxu butlaanuhaa binaan calaa annahaa baycun wathaani bilaan calaa annahaa istidfaa waa axkaamta isku khilaafayaan hadii la idhaahdo waa bayc xawaaladu oo markaa nin aan kugu reebo lacag baad igu lahayd oo nin baa kugu reebay ninkana waxbaba kuma lihiba isagiina uu aqbalo waayahay buuhi mehebel baa igu soo kaa reebe waayahay haddii beec la idhaahdo ma ansaxay maxaa yeelay labadii shay ee la isku bedelan lahaa cayntii iyo ciwadkeedii baan midi jirinba oo shaygan aan kugu wareejiyey maba yaallaba oo dee ninkii waxbaba kuma lihiba laakiin haddii la idhaahdo waa istiifaah way ansaxay maxaa yeelay dee ninkii waxaan oofin lahaa wuu aqbalay waanu bixinaya markaa waa kala axkaam meelaha ay iyagu fiirinayaan waa xaggii axkaamta isku kala baxaya ilaaha kalena kolley waa amsilo amsilada inta yar macquulkaa baynu kasoo qaadanayna ad aada u fahmi karta laakiin markuu xajri iyo iflaas iyo addoomaha iyo galo oo laga yaabaa ragga badankooda inaanay kitaabulbayc dee aada ugu alqaacidatu athaamina qaacidada sideedaad waxa ay leedahay alibraau hal huwa isqaatun aw tamliikun qowlaani alibraau hal huwa isqaatun aw tamliik ibruhu waa saamaxidii wey ninaad gashi ku lahayd ood ka saamaxdo wey ma waxay noqonaysaa wixii oo qofkii laga rido se iyadoo la milkisiiyo la siiyo dee ka ridid iyo siinina way kala duwan yihin milkisiin iyo ka dhaafid wixii la rido marka axkaamta loo dhaadhaco farciyaadka way kala baydhayaan baydka afar boqol iyo saddex iyo lixdan waxau idhi uma halil ibraa'u isqaadun miyaah jucila la yeelay aw huwa tamliik miyaah khilaafun baa qad nuqila la soo raray fii dalik oo culimmadu way isku khilaafeen labadaa ka uu yahay isqaadka ee ibrihii qowleyni oo fi lqowleyn khilaafun qad nuqila fii qowleyni waatarjiixu gayru mu'talaf in labadaa la kala rajaxana waa mid aan la isku waafaqin hayru muttafaq mid aan la isku waafaqin weeye fii maa lahaa min alfuruuc masaa'ilka u sugnaaday qaacidadan furuucdoo qadwu sifa la sheegay furuucdii la sheegay qaacidadan u sugnaatay tarjiixeedii la iskuma waafaqin ka uu noqonayo ee waa la isku khilaafay iyadana sidaa awgeed فمن فروع ذلك الإبراء مما يجهله المبري أصل كدا waxa uu dhigaya almubra almubri buu dhigaya oo markaa hamzaha ya loo qoro ila farqiga u dhaxeeya almubra walmubri ismiga faacil ismiga mafcuul xagga rasmi ahaan waxa lagu kala garanayaa dee kan raadiisu ay kasirsan tahay in hamsihiisa yaabaa loo qoraya mubri kan kalena mubrana hamzaha taaganun baa loo qoraya idan markaa mimaa yajhaluhu lmubra ayay noqonaysa mana ahee waxa weeye mubri weeye sida asalka alashbaah wanadaahir ku sugan waxaa ka mida masel haddii uu cafiyo qofkii mubri ahaa ee waxaan saamaxaya waxaan u garanayninba walasaxu fiihi tamliiku falaa yasix qofkan waxaad doonaysaa inaad wax ka saamaxdo waa inaad ogsoon tahay inuu qofkani wax ku leeya uu ogsoon yahay kan kale marka haddii aad doonayso inaad ka saamaxdood mubrigii tahay waxaanaad saamaxayso waa inaad ogsoontay haddii la idhaha waa tamliik haddii la idhaha wuu milkiyayaa kaas markaa w waa la milkisiinaya markaa waxaa laga maarmaana in uu qofkani og yahay waxa uu markaa ka saamaxayo inuu og yahay baa laga maarmaana laakiin haddii kaleo isqaadaysa waxba looma baahno waxaa kaloo ay leeyihiin ibraa lmubham ayaa iyadana misaal ahaan ay usoo qaadanayaan ninuu dayn kula laba nin oo uu dayn ku lahaabaa waxau ihi abra'tu axadakumaa walasaxu fiihi tamliiku falaa yasix labadiinan gashigii aan idinku lahaa midkiin waan saamaxay buuri midkiin dee mid walba waxbuu ku leeyahay markaa kii uu ka saamaxay waa mubham labadooda ka uu yahay lama garanayo marka haddii la raaco qowlkii ahaa waa tamliik oo qofkii waa wax la milkisiinayo oo la siinayo waxay noqon doontaa in la garto ka uu yahay haddaan la garanna ma ansaxayo laakiin haddii isqaad la idhaha wa iska ansaxay ومنها التعليق هو الأصح فيه تمليك فلا يصح شيئا استقى أهي وكله هاي ننكن آه إنه شرط كلاكو سيحره أما هو معلق كده وقت يعد إيه وكحره أصيح ما يستهتي لإلاوة تمليك لكن هتي لإلاوة إسقاط إسقاط صحيح لو عرف المبرئ قدر الدين ولم يعرفه المبرأ qofkii gashigan lahaa wuu garanayaa qadarka daynta almubri weeye kaa hore hamsihiisu yaa buu qormayaa ninkan mubri ahina ma garanayo waa iska asaxaysaa baabulisqaad marka la eego waxaa kaloo amsilada qaacidadan loo soo qaadanayo ka mid a ninkani wuu ogaa in aabbihii ninkaa gashi ku leeyahay masala hebel aabbihii baa qofkaa gashi ku lahaa markaa waxau ihi gashigii aabbahay kugu lahaa waan kaa cafiyey mana garanayo inuu dhintay aabbihii aabbihii inuu geeriyoodayna ma ogsoona soo aabbihiiba uu geeriyoodo dhaxalkaba isagaa leh haddii isqaad la yidhaahdo wuu ka dhacaya haddii waa baabul isqaad la yidhaahdo waa fursaddaa uu ka faa'idaystay ninkii wax laga saamaxayay haddii la yidhaahdo waa tamliig waxa uu markaa khilaaf baa gelaya kolka waxaa kaloo misaalka aynu ku soo qaadanayna lixaad ama toddobaad ka mid ah inankiisiibuu ninkani ka saamaxay dayn kuma noqon karo haddii la yidhaahdo waa isqaad kuma noqon karayo laakiin haddii la yidhaahdo waa tamliig dee waxaynu ogsoonayn hibada waalidku inuu ku noqon karo inkastoo iyada laftigeeda wax wanaagsan aanay ahayn inankaagii baad waxsiisay markaa haddii la yidhaahdo waa isqaad iyo wixii oo laga rido dee wuu ka saamaxay inanka wixii uu ku lahaa aad ku lahayd bad ka saamaxday markaa sooma noqon karo ile wuu tegey laakiin haddii la yidhaho waad milkisiinaysaa dee shaygii hibada ahaa ee aad siisay waa laga noqon karaya adigu axkaamtaa marka loo dhacdhaco ayay kala baydhayaan labadaas alqaacidatu saasica qaacidada saddexaad ee sagaalaad waxa ay leedahay aliqaala hal hiya fasfun aw baycun qowlaani wa tarjiixu mukhtalafun fi lfuruuc isagana laba qowl baa ku sugan ilaan qawaaciddii mukhtalafka ahayd baynu marayno muttafaqii waynu ka soo baxnay wahal takuunu faskan aliqaala ma faski bay noqonaysa fi lxukmi xukumkii ratibnay dhexdiisa ahaat aw baycan miyay noqonaysa khilaafun fiihi khilaaf khilaafkaasoo qaalahu ay sheegaan culimadoo dakaraw wlkhulfu qowlaani waalkhulfu oo fil furuuci ahaaday qowlaani isaguna waa laba qowl duu qowleyn oo markaa khilaafka masaa'ilka farcigaa ku suganina isaguna waa laba qowl baa ka ratibmaya kaasoo yakhtalifu tarjiix masmuuc shayga la maqlayo markaa tarjiixiisiina waa iskhilaafsan yahay isagana waxyaabaha furuucda dhexdeeda aynu ku maqlayno tarjiixii ku sugnaa isaguna waa iskhilaafsan yahay iqaaladu waxa weeye ka celintii uun masel qofkii haddii aada wax ka iibiso oo markaa khiyaaru shardi uu lahaa dee sharcigu markaa awood buu siinayaa inaad ka celiso haddii khiyaarul majlis uu jiro weli aydaan kala teginna waad ka celin karaysaa dee waa laga maarmaanoo sharcigaas siiyey awood haddii khiyaarul cayb uu yimaadana oo ceebi ay kusoo korodho alaabtii qadiima iyadaana waa laga maarmaan markaa inaad ka celiso sharciga awood u siiyey intaa haddaanu midnaba jirin wixii aad kaga celin kartaa waa baryo waa baryo markaa recordkana uu kaa iibsaday dabeetana wuxuu ku yihi way ila noqon weydee min fadlak iga celi marka waa kii dee xadiidkuna mana qaala calaa akhiih siiqadii uu ku yimid bildaas ma haye qofka walaalkii ka celiya ajrigaasuu leeyahay isagoon macnaha xaq ugu lahayn oo shay waajib sharci hosaaraya aanu jirin hadduu qofkii doono alaabta aad ka iibisay in aad ka celiso waa sunni way fiican tahay isagoon weliba dee qasab kuugu lahayn iyo sharci kuugu lahayn haddaba ka celintaa aada ka celisay ma waxa ay noqonaysaa iibkii hore la fasakhay oo faski faskulbayc axkaamtiisii buu yeelanaya mise waxa ay noqonaysaa kala iibsi oo shaygaagii adigu aada ka iibsay dib aad uga iibsanaysa maadaama isagiina lacagtii uu soo celiyey isaguna shaygii uu soo celiyey adiguna lacagtii aad siisay labadaa waa iyama labadaba way jiraan buu ku leeyahay labada qowlba waa la yidhi amhiladaas amhilada qaacidada waxaa ka mid ah law ishtaraa cabdan kaafiran min kaafirin fa aslama uma araada liqaala fain qulnaa baycun lam yajuz aw faskun jaaza ka raddi bilcaydi fi lasax nin addoon ho gaala ayaad ka iibsatay addoon kalo ayaad ka iibsatay nin kaafira addoonkan isagu kaafir buu ahaa kaafir baana lahaa marka adigu kii addoonkaabaad soo iibsatay dabeedna wuu islaamay ilaahay baa hidaayadiisiiyo u islaamay marka haddii aynu idhaahno waa bayc inaad ka celiso baabulqaala loo raaco hadduu ku idhaahdo ii soo celi addoonkii aan kaa iibiyey baabulbayc haddii la idhaah ma banaana xaaladda qof muslima oo addoona in gaal laga iibiyo waa xaraam weeye ma banaana laakiin haddii la idhaahdo waa faski dee wuxunay noqonaysaa ceebtii oo alaabtii markaas uu kugu soo celiyo oo kalun bay la mid tahay kolkaas oo iyadu dee way ka duwan tahay taas mihaalka labaad alasaxu cadamu hubuuti alkhiyaarayni fiiha binaan calaa annahaa fasku wathani nacam binaan calaa annahaa bayc hadii la idhaahdo iqaaladaah qofkii wax iibsaday ka celintaa laga celin laga celinayaa waa faski haddii la idhaahdo labadii khiyaar ma sugnaanayaan labadii khiyaare dee beecu u lahaa adugu iminka khiyaarulmajlis iyo khiyaaru shardi ayinbuu ka soo qaadaya khiyaarkii baycu uu lahaa meesha ma yaallaan maxaa yeelay dee beec maaha laakiin haddii la idhaahdo waa kala iibsi iyada way u sugnaanayaa markaa khiyaarka ومنها الأصح لا يتجدد حق الشفعة بناء على أنها فسق وثاني نعم بناء على أنها بيع وعين أكتوني قفكو هديئو إيبيو مثلا لنا يقولي وذليهين هدو يسو قفكو بركي سي إيبيو لين كان قولي قفكو هذا محوسة مين كرأيه دي قفكا كليل لغا إيبيو يقول العكس يعليني سيو قولي يسو اسكولا وريقو طبعا هدي الله إلى هذا إقالة ذاني وفسق هدي الله إلى هذا باب الشفعة مقليس oo ma soo shufcaysan karayo qof laakiin haddii la idhaah waa bayc dee waxaynu naqaanay in shufcadu ay daba socon karto iibki oo markuu ninkaa guriga wada lahaydeen barhkiisii iibiyo adiga shufca kuu sugnaanaysa oo waad kala soo wareegi karaysay kaa isaga ah ee uu ka iibiyey laakiin haddii waa faski la idhaah maya dee meel sharcigu u jideeyey maaha idaa taqaayalaa fii cuquudi riba yajibu taqaabudu fi lmajlisi bilaan calaa annahaa bayc walaa yajibu binaan calaa annahaa fas wa huwa alasax cuquudda qaarkood baa rabowi ahaa oo ribadu ay geli jirto sida matal raashinkii marka la kala iibsanayo iyo lacagtii haddaba qofkani dee marka raashin raashin lagu iibinayo ama lacag lacag dahab dahab waa waxyaabihii ribowiga ahaa bay ka mid ahaayeen kolka laba raashin baa isku ayaa isku bedelateen waa cuquudu riba ayuu ka mid yahay haddii haddaba aynu nidhaahno waa bayc iqaaladaas oo uu ku baryu ku idhaahdo iga celi oo raasinkaygii ii soo celi waxaa lagama maarmaana in shuruudii rabowiga la tixgeliyo halkaa ku kala qaadataan ama wuxuu kaa qaatay lacag laba lacagayoo isku mid a ayaa kala qaadateen aduu shardiba maaha in taasiye inay isleegaadaan waxba markay isku nooc yihiin un baa hayda laba lacagayo baa isku bedelateen oo kala sarifateen markaa waxa ku wuxuu ku leeyahay low samaxt ii soo celi lacagtayda haddaynu nidhaahno waa bayci qaaladaas waa in majliskii lagu kala qaataa on la kala amaahan wakti dambena loo ballamin marka ay la kala wareegaan kolkii hore siday majliska u kala qaadanayeen marka dambena waa inay kala qaataan oo halkaa ay kula kala tagaan ilan shuruudii rabowiga waxaa ka mid ahaa haddii labada shay ay markaas isku mid yihiin waxaa shardi ahaa in meeshaa lagu kala qaato inay isleeg yihiin ayaa shardi ahaa laakiin haddii ay kala nooc yihiin laba lacagay oo kala badan ay yihiin ama dahab iyo lacag yihiin waa la kala badin karaa laakiin waa in halkaa lagu kala qaato altaqaabud fi lmajlis waa aafada markaa kharibaysa xawaaladda xawaaladan casriga in la isticmaalo weeye taasaa kharibaysa laakiin haddaynu nidhaahno waxa weeyaan fask iyada waxba waajibi maayo altaqaabud fi lmajlis tusaalaha shanaad tajuuzu liqaalatu qabla alqabd in qulnaa faskun wahuwa alasax وإن قلنا بيع فلا لنك الريكورد كانت كيدي وحو كلية وان كبرية يا إيقا علي إيقا علي أيو كلية marka hadii ay isla markaana wali gacantaada kamu bixin shayga waa qabla alqabd isagii ka iibsaday kaashka qaatay kaashka bixiyaan le wali muu gudoomanin shayga oo qabla qabd almabiica aw albidaaca wali muu gudoomanin milki taami dee kolkaa ma jiro haddaynu nidhaahno iqaaladaasi waa fasqi way ansaxaysaa inaad markaa lacagtiisii siiso oo kolkaa aada rikoorkii sidaas ku haysato laakiin haddii la yidhaahdo waa bayc dee waxaa laga maarmaana inuu guddoonto dabeetana uu kaa iibiyo saasay la noqonaysaa wixii oo markaa aanu weli guddoomanin oanu la wareegin dee dibkaagama iibin karay noqonaysa ila milki taama uma lahae waa la fahmaan filaya oo qabla alqabdi iminka haddii rikoorkaa aada iibsato oo aanad iga guddoomanin dee ma sii iibin karaysid xagga sharciga laakiin marka aada la wareegteed guddoomataaad milki dhammaystiran u leedahay siina iibin kartaa markaa sidii oo kale unbay la mid tahay oo marka aada la wareegto ayay tahay inaad igu soo celiso oo haddaynu bayc u ictibaarino markaa waxa uu ku leeyahay waa inay faski tahay unbaa loo ictibaarinaya markaa qablalqabdi iyadoo ah baa la celin karaa dhinaha kalena waa iska sii daalacaan alqaacidatu alcaashira qaacidada tobnaad ee soo hoosgelaysa fasalkan labaatankan qaacidada ka midii waxay leedahay asadaaqu almucayanu fii yadi zawji qabla alqabdi madmuunu damaana cabd aw damaana yadin qowlaani watarjiixu mukhtalafun fi lfuruuc meerkii mucayanka ahaa ee ninka gacantiisa ku sugnaa intii aanay afadii guddoomanin haddii la doono in la magdhabo magdhowgiisu ma damaanulcaqdi baa mise waa damaanulyad meherkii marna waa xaala oo waa shay mucayan ahoo dee la taabanayo oo yaalla marna waa wax dee mu'ajala oo ama fi dima ku suganoo qofkii lagu leeyay haddaba shaygan meherka ah wax la yaqaano ayuu ahay oo la og yahay waxa uu yahay mufawado ma ahayne meherkeeda dee waa loo cayimay ninkana way ku lahayd oo weli kalemay wareegin oo dee qabdi may samaynin oo way ku lahayd haddaba haddii la doono marka uu dhacmo in la magdhabo magdhowgiisu labadaa dariiqo iyomuu noqonayaa damaanulyad iyo damaanulcaqd labadanina waxa ay kale yihiin oo farqiga u dhexeeya damaanulcaqdi iyo damaanulyad uu yahay shayga damaanulcaqd la yidhaahdaa waa mid lagu magdhabayo wixii markaa caqdiga iyo heshiiska uu ku dhacay oo shaygii heshiiska uu ku dhacay dushiisa ayaa wax lagu magdhabaya oo kii laftiisaa markaa ay tahay in la bixiyo marka uu meesha ka baxo kiibaa la bixinayaa ama bedelkiisi wixii labada qof ay ku heshiiyeen ayuu magdhowgu noqonayaa maradkiisu waa halka halka loola noqonayo damaanulcaqdiga laakiin damaanulyadka waxa uu noqonayaa halka loola noqonayo shaygan marka la doono in la magdhabo miligiisii ama qiimihiisii ashyaada marka la doonayo in la magdhabo waxna mili ahaan baa lagu magdhabaa waxna qiimo ahaan markaa mili iyo mutaqawin bay noqdaan marka la magdhabayo maalan dee iminka marka raashinkii oo kale iyo la magdhabayo waxa uu noqonayaa miliyaad oo dee ninkii haddaad gadbad ku lahayd ama toban galaan ku lahayd waxay noqonaysaa intii in leagun shaygii maayaca ahaa ee soconayo la miisaamayay isaguna waa intii in leagun waa mili laakiin wixii aan taa ahayn dee mili ma yeelan karo oo rikoorhkani dee mithli ma yeelan karo national combaniga soo sameeyeyba ha ahaadee laakiin kii laftiisii maaha marka la doonayo in la magdhabayo kii ma noqonayo marka waa in qiimihii shaygaa la magdhabaa waa ka mutaqawimkaa weeye lacagtaad mooddaa inay isku yar khilaafaan oo ay idhaahdaan iyadu ma mithliba mise waa mutaqawim labadaba iyada ay sheegaan laakiin ashyaadu saasay noqonaysa aduu baabulqasbi bay ku sheegaan tacriifka uu leeyahay miliga iyo mutaqawimka marka ay ka hadlayaan maa xasarahu lkaylu aw alwasnu wajaaza salamu fiihi bay dhaha waa waxa uu koobayo miisaanka iyo galaan miisku uu koobayo salamkuna uu ku bannaan yahay miliga kalaydhaha labadaa haddaba adigoo kala fahmay damaanu lcaqdi uu yahay wixii heshiisku ku dhacay in lagu magdhabo ama bedelkiisi damaanulyadna uu yahay miligii iyo mutaqawimkii adigoo taa ogsoonaaday labadaa farqiga u dhexeeya habka loo damaanayaa keebuu noqonayaa labadaa waa mukhtalaf buu ku yidhi furuucda ka imanaysa mas'aladanna iyadana waa la isku khilaafay kolley iyada oo dee qawaaciddan aynu nidhi tafriicaadka fiqigaabay weel u yihiin oo ay ku soo ururinayaan haddana marka ay qawaaciddu muttafaq yihiin iyo markaay mukhtalaf yihiin way si yar kala dhib badan yihiin oo marka ay mukhtalaf noqoto amhiladii baa sii adkaanaysa oo khilaafkooduna had iyo jeer meel daqiiqa buu gelaya oo qofkii macrifo dheer haddaanu tafriicaadkaa fiqiga u lahayn ay ku adkaanayso waxa uu yidhi uma mucayanu sadaaq asadaaqu lmucayan sadaaqii markaas la garanayay ee mucayanka ahaa oo fii yaddi zawj ninka gacantiisa ku sugan kaasoo qabla alqabd welina aanay ruuxii dumarka ahayd kala wareegin yaa darashad ninkan hanuunka u saaxiibka ahow hal huwa madmuun miyaa la magdhabayaa damaana caqdi damaantaa damaanulcaqdiga la yidhaahdo oo fii yaddihi markaa ku sugan ninka miyaa aw bal damaanu yaddin labadaa iyomuu noqonayaa qowlaani fii daalika qowlaan waatarjiixu lam yu'talaf tarjiixii labadan midkood la rajixi lahaana la iskuma waafaqin fii maa lahaa qaacidadan wixii u sugnaaday oo min alfuruuci furuucda qaacidadani ay leedahayna kii la rajixi lahaa laiskuma la yskuma waafaqin furuucdaasoo qad qufiya la raacay oo la ogaaday ama la sheegayba sadaaqa isaga ahee mucayanka ahee ninka gacantiisa ku sugan waa meherkii oo weli aanay kala wareegin ruuxa dumaray hadduu dhacmo labada dariiqo iyamaa loo magdhabaya labadaa qowl baa ka jira buu ku yidhi furuucdeeda qaacidadan waxaa ka mid a ama mihaalkeeda alasaxu laa yasixu baycu qabla qabdi binaan calaa damaani alcaqd wahaani yasixu binaan calaa damaani alyad way iibin kartaa marka la yidhaahdo waa damaanu lcaqd inay iibisaa ma bannaana laakiin marka la yidhaahdo waa damaanu lyad way iibin karaysa alasaxu infisaakhu sadaaq idaa talifa aw atlafahu zawju qabla qabdi wاlrujuucu ilaa mahri اlmithl binaan calaa damaani alcaqd wahaani laa wayalzamuhu midluhu aw qiimatuhu binaan calaa damaani اlyad marka iyadana mael ninkii sadaaqii iyada oo ku leh ayuu sadaaqii iska dhintay ama isagii baaba u taliyey oo hadduu geel siiyey ama wixii la mid a isagii baa iska iibsaday ama ku tasarufay qablalqabdina wuu ahaa marka halkee loo noqonayaa waxaa loo noqonayaa mehrulmithl oo dee iyada dadka la mida wixii lagu guursado bimaa yurqabu bihi mithluhaa iyada wixii la mida wixii cidda dadka ay isku ladka yihiin wixii lagu jeclaanayaa mehrulmithl la ydhaha taasaa lagu ayaa loo laabanaya almanaaficu haabitatu fii yadihi laa yadmanuhaa cala alasax binaan calaa damaani alcaqd wayadmanuhaa binaan calaa damaani alyad haddii markaa isagiiyo meherkii haya mithal geel buu siiya ama ari manaafic ay ka soo baxdo oo dheefa ay ka soo kordhaan ziyaadaad baa ka yimid oo markaa neefkii ka soo baxay waxa ay markaa noqonaysaa haddii ay ziyaadaadkaa u taliyo ama markaa uu ku tasarufo inaanu magdhabayn waxaanay soo hoosgelaysaa qaacidadii hore aynu soo dhaafnay aynu soo lahayn addamaanu alkharaaju bidamaan wixii markaa dheefahee soo baxaya waxa ay daba soconayaan magdhowga markaa qofkani haddii uu shaygan magdhabayo dheefta ka soo baxda isagunbaa yeelanaya waay qawaaciddan aynu soo dhaafnay saddexdaa qaacido haddii aad yar doonto inay si u yar iftiimaan abwaabta markaa fiqigaa ee masaladani ay khusayso ayaad ka siiya raajacaysa shuraaxdooda alfaslu athaali wa fiihi khamsu qawaacida aydan fasalkan saddexaad oo baabkaa saddexaad hoos imanayay isagana waxaa ku sugan shan qaacido ila waa kii ku yidhi waa afar fasal oo mid waliba uu koobsanayo shan qaacido labaatankaa qaacidahaan القاaعدة الحاadية عشhرة الطلاaq الرجعي hal yqطع النikاaxa أm lا طaلaaqan rajciga ahi nikaaxii hore miyuu goynayaa mise ma jarayo kii hore unbaa socda ninku hadduu afadiisii furo dabadeedna uu doono in uu soo ceshado amaba طaلاaqan marka uu furee cadadkii aanu u dhammaynin dalqadaha furistaasi miyay kala goynaysaa nikaaxii hore way kala jaraysaa oo haddii uu soo ceshado sidii mid cusub oo kaley noqonaysa mise kii hore oo sii xidhiidhsanunbuu noqonaya maala intuu furay markuu doono inuu soo ceshado ee uu soo ceshado macnaheeduma waxa weeye in soo ceshigaasi nikaax cusubi bilaabmay mise waa in kii hore uun la xidhiidhiyey oo kii horaa weli fiiladiisii sii socota wailaa daalika ashaara naadimu raximahu llahu tacaala biqowlih wa bacda haadaa intaad kuwaa soo qaadatay kadib ama fasalkaa kadib faalaaqu rajiciy hal yaqطacu nikaaxa nikaaxii miyuu goynayaa kula alqaطci goyn dhammaanteed aw laa mise ma jaraya kii hore unbaa socda calaa qowlayn daalika calaa qowlayn cala alqowleyn labadii qowle iskhilaafsanaa unbuu ku sugan yihi waatarjiixu laa yuطlaq la iskama sii daynayo tarjiixii oo filfuruuci ah fiimaa nuqila sida lasoo raray haddii aynu raacno oo lama odhanayo mudlaq ahaan kaasaa raajixa in labada qowlba way jiraan furuucda ama amhilada qaacidada waxaa ka mid ah low wadi'ahaa fi lcidda waraajaca falaasaxu wujuubu lmahri binaan calaa annahaa yanqatic haddii uu markaa iyadiio ciddatu rajciya ku sugan ayuu markaa mucaamalo la sameeyey dabeetana wuu soo ceshaday markaa inuu nikaaxii kala go-ay ayaa laga soo qaadaya meherkii horena aanu sii soconee meher cusubiyadii usugmayo meher cusubi u sugmayo qolyaha qaarkoodna waxa ay leeyihiin maya kol haddii uu soo ceshado awoodu u lahaa dee inuu soo ceshado oo dalqadihii aanay u dhammaanin kii horunbaa weli sii socda kii hore hadduu sii socdana meherkii horeunbaa jooga meherkii hore loo cayimay ayuunbaa meesha yaalle meher cusub oo bilowa ma yeelanayso low maata can rajciyatin fala saxu annaha laa taksilu wa haani taksiluhu ka zawja afadiisii buu ka dhintay oo dalqadihii aanu u dhammaynin dabcan dee meydka way maydhi karaysay afadiisu sidii caaishaba ay tamaniyeysay nebiga inay markaa iyadu maydhi lahayd markaa ma waxaa loo arkayaa inay zawjadiisii tahay oo xaq way awood bay u leedahay ama sharci bay u leedahay inay maydhi karto mise waxaa loo arkaya inaanay zawjadiisii ahayn oo ma maydhi karto labaduba waa dee la sheegay laba labada qowlba way soo arooreen wa minhaa low khalacahaa falasaxu sixa binaan calaa annahaa zawja haddii iyadiio haddii uu furo dalqadihiina aanu u dhammaynin khulci miyuu raacin karaa oo mukhtalaca wuu ka dhigi karaa miyaa waad furan tahay intaa haddaad la kaalayda buu kadab ayuu ka dabageyn karaya oo markaa afadiisii inay tahay baa loo arkaya ilaan afadiisuu kholci kula dhaqmi jiree mise waa maya labaduba way jiraan buu kuwi laakiin sida asaxa ah waa in khulci uu ku samayn karo iblaayo dalqad baad furanta intaa kadib buu haddana yidhi haddaad kun la kaalaydo waad furanta markaa khulcigaasi wuu asaxaya maxaa yeele waa zawjadiis ninkani isagoo la hadlaya tii uu furay ayaa waxau ihi nisaa'ii aw zawjaati dawaaliq laba dumara baanu lahaa wuxuu ihi dumarkaygu way furan yihin laba dumaruu lahaa mid caqdiguu u hayay midina horaabuu u furay oo waxa ay ku sugnayd ciddadii weli may cadad bixin laakiin ciddadii bay ku sugnayd markuu haddaba yidhi dumarkaygoo dhammi way furan yihiin la garay tan meherkuu hayo laakiin tii iyada uu furay oon weli cadad bixin iyana ma soo gelaysaa iyaduna way soo gelaysaa waa haddii la yidhaahdo waa afadi waxa weeyaan dalaaqa rajciga ahay muu jarin nikaaxii haddii la yidhaahdo wey daba waxaa laga yaabaa masaa'ilka qaarkood in laga soo qaado inay afadiisii tahay oo nikaaxanina uu yahay dalaaqa rajciga ahi uu yahay laa yaqtacu nikaax mararka qaarkood bay taa la xukumaya mararka qaarkoodna waxaa la xukumayaa yaqtacu nikaax waa fii bacdi almasaa'il tii buu sheegayaa kolkaa wa rubamaa juzima bilawali fi ashyaa wa bithaanii kadaaka facrifi wa rubamaa juzima bilawali fi ashyaa wa bithaanii kadaaka facrifi warubamaa jusima bilwal ka hore in la jasmiyaa laga yaabaa fi ashyaa ashyaada qaarkood wa bithaanii ka dambe in la jasmiyaa laga yaabaa kadaaka sidaas oo kale ashyaada macnaha qaarkood facrifa qooso awalkiiyo haaniguu sheegaya waa kuwee waa labada su-aalooda ku kala jira cinwaan alqaacida aalaaqu rajciy hal yaqdacu nikaax awalku waa kaa aw laa laa yaqdacu nikaax isaguna waa aaniga markaa masaa'ilka qaarkood waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo aalaaqu rajciyu yaqطacu nikaax in la yidhahdaa laga yaabaa waana kuwan uu kuu sheegayo fii taxriimi alwad wاlistimtaaci wاlistimtaacaati kuliha wاnadra wاnnadar wاlkhulwa wa wujuubi istibraa'iha low kaanat raqiiqa maal inuu dee wadiyo dee waa taasi waa xaraam weeye waxaana markaa loo arkayaa aalaaqu rajciyu yaqطacu nikaax inaanay dee afadiisii ahayn weeye kuma raaxaysan karo istimtaacaadkii ma samayn kara ma eegi karo lama gooni noqon karo oo meel lama geli karo macnaha waxyaabahaas oo dhan waxay ka dhigan tahay ajnabiyadii galmadii iyo istimtaacii iyo eegmadii iyo lagooni noqoshadii waxyaabahaas oo kale tii ajnabiyad ahayd bay kala mid tahay marka waa masaa'il lagoy laga soo qaadaya kala ajnabiya inay ka dhigan tahay yaqdacu nikaax ayaa loo raacaya taa wa juzima bihaani kadalika facrif ashyaa'ada qaarkoodna waa la goynayaa oo waxaa la odhanayaa aalaaqu rajciy laa yaqdacu nikaax waa masaa'ilka qaarkood maal fi lirth waluxuuqi alaaq wasixati اdihaari walilaai wاllicaan wawujuubi nafaqa waxyaabahaas oo dhan waxa weeyaan dalaaqii rajciga ahaa ma goynayo nikaaxii ee waxa ay ka dhigan tahay afadiisii oo kale masaa'ilkan way dhexlaysaa waa la furi karaa dihaarkii iyo ilihii iyo licaankii baa lagu samayn karaa biilkiina wuu waajibaya inahaasoo dhan waxay kala mid tahay afadiisi labadaa qowle qaacidada aynu kusoo dhaafinay cinwaanka kusoo aragtay waxa weheliye buu uhi wajaa-a qowlu thaali qowl saddexaad baa yimid kaasoo lam yakhtafi aan qarsoonayn kaasoo fii aslihaa qaacidadan ku sugan kaasoo yaquulu la bitawaquf qowlkaas isagu saasuu leeyay qowlkan wuxuu leeyahay inuu nikaaxaasi ee dalaaqaha rajcigii inuu gooyey iyo inaanu goyn midna go-aamin mayne waynu sugayna inuu soo rajciyaystiyo inaanu soo rajciyaysan balka soo daahira waynu arrinkiisaynu eegaynaa buu leeyahay fain lam yuraajicha xata inqadat ilciddatu tabayana inqiaaca nikaaxi bialaaq wain raajaca tabayana anahu lam yanqaic aanu jaakirna buu leeyaho isagu aynu sugno markaa ninka laba midun bay noqonaysa intaanay cadadbixin afadan inuu soo ceshado dee waxaynu ogaan doonaa inay tiisii ahayd nikaaxiina aanu go inuu sii xidhiidhsamay iyo in markaa uu soo ceshan waayo dee markaana waxay noo caddaan doontaa inuu kala go-ay nikaaxii uu go-ay sidaa awgeed dee afadiisii aanay ahayn wanadiiru dalika alaqwaalu fi lmilki fii zaman اlkhiyaar masaladan waxaa la mid ah aqwaal saddexahoo iyaguna ku sugan shayga marka la kala iibsado zaman اlkhiyaar ku sugan yihi maala haddii aada shaygan iga iibsato recordkan oo aada khiyaar dhigato saddex casho ah muddadaa khiyaarka alaabtu ay ku sugan tahay saddexda qowl baa ku jira baayicaa leh mushtarkaa leh maya waa tawaquf waa la eegayaa dhankuu dhaco inuu khiyaarkii meesha ka baxo iyo in sidaa lagu soo celiyo waxau idhi haddaba wacabaruu waxa ay cabireen bigayri dilcibaara cibaaradan cinwaanka soo ahayd midaan ahayn ayay can haadihi qaacidadan ka cabireen aydan noqode bilaa nakaaratin diidmala-aan cinwaan alqaacida mar sidaa waa loo sheegaa waynu soo tilmaannay si labaadna waa loo sheegaa ogowgu wahiya iyadu cibaaradaas waxa ay tahay hal irajcatu tuxsabu ibtidaa'a nikaax aw istidaama khulfun badaa khilaaf baa ka daahiray taa oo markaa kani waxa uu leeyahay rajciyadii ma waxaa la odhanayaa waa istidaamatu nikaax aw ibtidaa'u nikaax halkaa cinwaankii unbaa taa lagu bedelaya markuu qofkii soo ceshado afadii ma nikaaxu bilaabaybaa mise kii horunbuu sii xidhiidhiyey hal hiya arajca tuxsabu ibtidaa'a nikaaxin maa laga yaabaa in xagga shicir ahaan unuu markaa aliftii uga tegay aw istidaama labada iyomaa loo arkaya khulfun badaa khilaaf baa ka soo daahiraybu فصحح الأول فيما طل إذا طلق المولي في المدة ثم راجع فإنها تستأنف ولا تبني وصحح الثاني في أن العبد يراجع بغير إذن السيد وأنه لا يشترط فيها الإشهاد وأنها تصح في الإحرام labada miaal ku miaaliyaba waa laba iska yar sacbi oo si adag kaa hore waaa waxaa la saxeix yeelayaa buu ku yihi ka hore oo ah rajciyadii waxaa laga soo qaadayaa nikaax la bilaabaya inay tahy oo macnaha tuxsabu ibtidaaa nikaaxa markuu ninkii soo ceshado waxaa loo arkayaa inuu yahay nikaax la bilaabay oo kale idaa dallaqa almuuli fi lmudda uma raajac muuligani waxa weeye ninkii afadiisa ka dhaartay inaanu markaa wadiin ayuu mudlaq ahaan uga dhigay ama lix bilood inaanu wadiin buu markaas ayuu kaga dhaartay dee markaa muddaa loo qabanayay inta ruuxa dumari ay sabri karaysa ahayd oo afar bilood ahayd sida dee aayadduba markaas ay tilmaamaysa arbacata ashhur ayaa la sugayaa laba midun bay noqonaysaa markaa inuu furo iyo inuu iyadii la mucaamaloodo kafaaradii uu iska bixiyo waa labadaa midun wax saddexaad ka yeeli mayna inuu salciyo uu idhaa dhaartii baan sii wadayaa ka yeeli mayna ama ha furo ama ha u galmoodo dee hala mucaamaloodo dabeetana kafaaradii ha bixiyo haddaba haddii muddadii afarta bilood ahayd ee la sugayay bal labadaaka uu yeelo uu dalaaq la yimaado dabeetana intaa kadib uu soo ceshado fa innahaa tasta'nifu walaa tabni nikaax cusub buu markaa noqonayaa kuma dul bilaabayso ee wuxuu noqonayaa muddo cusub bay bilaabaysaa marka ciddo cusub laakiin kuma binaynayso qowlka labaad wasuxixa haani ka labaad baa isagana saxiix laga dhigay oo ah waa istidaama waxaa laga soo qaadayaa rajciyadaasi inaanay kala goynin ee nikaaxii hore uu sii socdo fii ana alcabda yuraajicu bikayri idni sayidih addoonkii oo markaa afadii furay dabeetana soo ceshanaya iyadoo aanu sayidku u ogolaanin waxba ishaadna loo shardii maayo markaa labada qowlba way jiraan iyo qowlkaa saddexaadoo isagana uu raaciyey rajiciyadii marka ay ruuxaa dalaaqa rajcigaa kolka uu furo soona ceshado ma nikaax cusub baa loo arkayaa mise kii hore oo sii socday mise waa la eegayaa oo waa loo tawaqufayaa sadexdaa qowl buu markaa geliyay qaacidatu thaaniya alqaacidatu athaaniyata cashara addihaaru hal ilmuqallabu fiihi mushaabahat alaaq aw mushaabahat اlyamiin fiihi khilaaf watarjiixu mukhtalaf qaacidada labiyo tobnaad waxa ay leedahay dihaarka ma waxaa la qaalib yeelayaa dhexdiisa shabihidda uu shabbahaya dalaaqa mise shabihidda uu shabbahaya dhaarta kolba kii lagu shabaha hadduu xukumkiisa yeesho isagiibuu taabicu noqon doonaa ayuu eegaan doonaa axkaamtiisiina wuu yeelanayaa halilmuqallabu adhihaar halilmuqallabu fiihi almushaabaha mushaabahatu dalaaq aw mushaabahat اlyamiin qaaluu waxay yidhaahdeen culimmadu waa matniga wa fi dihaari hal yuglabu aw yuqallab ma waxaa la qaalib yeelayaa shabahu dalaaq aw amase bal ilmuqallabu ka la qaalib yeelayaa dihaarka dhexdiisa shabahu اlyamiin fiihi khulfun khilaaf baa kan ku sugan qad uu sifa la tilmaamay oo la sheegay masaladaa khilaafkaasaa ku jira waa manhaju tarjiix waddadii lagu kala rajixi lahaa oo fiihi ku sugan xukumka mukhtalaf isagana waa la isku khilaafay haddii qofku uu dihaar la yimaado dihaarku waynu ognahay oo wakhtigii jaahiliyadii waxa uu ahaa dalaaq furitaan buu ahaa markii dabeed islaamku yimid taa waa la bedelay wuxuunu noqday un dhaar unbuu noqday markaa qofkii kafaaro lagu yeelanayo laba midun bay noqonaysaa in marka uu dihaarkaasi uu ka dhaco uu dabeetana dalqad raaciyo oo anti calaya ka dahri ummi anti daaliq ay saa ku socoto iyo in markaa uu cawd sameeyo sida qur-aanku sheegayo cawd oo markaa hadduu cawd sameeyo waa haddaanu furitaan raacinin dihaarkii hore markaa macnaheedu wuu iska haystay weyi ee ka dihaartamiddii uu ka dihaartamuu ka dhaartay kumuu socon weyi kafaaratulcudmaa baa markaa lagu leeyahy aladiina yudaahiruuna minkum min nisaa'ihim maa huna ummahaatihim in ummahaatuhum ila allahi waladnahum wainahum layaquuluuna munkaran min alqowli wazuuraa waina allaha lacafuwun kafuur ayaddaasi waxay tilmaantay inuu dembi yahay laymaatinkiisu oo xukmu dihaar waa xaraam weeye marka wixii ka dhalanayana aayadda ku xigtaa ilahay uu ku sheegay waaladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim uma yacuuduuna limaa qaaluu dumarkii ay ka dhaarteen bay haddana ku laabanayaan oo ay sii haysanayaan oo aanay furayn cawdku waa la isku khilaafay ilaa saddex qowl laakiin sida mael culimo badani qabtoo shaaficiyada ay ka mid yihiin waa inaanu furin ee uu sii haysto fataxriiru raqabatin min qabli an yatamaasa faman lam yst faman lam yajid fasiyaamu shahrayni mutataabicayni min qabli an yatamaasa labadaadi haddaba ma waxaa la odhanayaa dhaartii baa lagala mid dhigayaa dihaarka mise dalaaq baa lagala mid dhigayaa arrintu waa taa wa manhaju tarjiixi mukhtalafun fiih bal amtilada u fiirsa markaa cinwaan alqaacida waa kaa iyo xukm alqaacida oo la isku khilaafay marka amtiladii maxay noqotay idaa daahara min arbaci nisaa'in bikelimatin waaxida faqaala antuna calaya ka dahri ummii faidaa amsakahuna lazimahu arbacu kafaaraatin cala aljadiid faina aطalaaqa laa yufaraqu fiihi bayna an yudaliqahuna bikelimatin aw kelimaat waalqadiimu kafaara tashbiihan biاlyamiin ninkii afar dumara ayuu lahaa isagoo la hadlaya ayaa waxau ihi antunna calaya ka dahri ummii dumarkana waxa aad ka dhigan tihiin dhabarka hooyada oo kale a iga tihiin marka haddaynu kala mid dhigno dalaaqii afartoodaba mid ka dihaartamay buu noqonaya oo dee markaa haddaanu furin dee afar kafaaraa lagu leeyay markaa waxaana lagala mid dhigayaa isagoo afartii dumar ahaa la hadlay oo yidhi intiinanba waan idin wada furay afartiinaaba afartiinuba waa furanti isagoo yidhi marka inuu waxba kala qaado shardi maahayna kelmad keliya ayuu laba dumar ah iyo wixii ka badanba ku furi karaya waaya waa marka dalaaqa lagala mid dhigo taasi laakiin haddii xagga lagala mid dhigo dhaarta way ka duwan tahay taa afartiinna inaanan idinla hadlin baa wallaahi hadduu idhaahdo ee halka faaruun baa lagu leeyahay ee markuu kan kanka aamuskiisa iyo kanka aamuskiisa iyo kanka aamuskiisana kafa dee intaasoo kafaaro laguma leh jamaaco dhan buu idhi idinla hadli maayo haddaan idinla hadla intaasay dhaarigata markaa kelimadaas loo qaybin maayo hal hal dhaarun baa lagu xisaabinaya dabeetana dee qowlkaa marka la raaco dhaarta kala mid dhigaya hal kafaarun buu bixinayaa ninka waa masale kala tagtay dee kolkaa afar kafaaraa lagu leeyahay iyo kafaaro keliya lagu leeyahy way kala tegeen markaa masaladan waxa u nadiirahoo la mid a ninkani hadduu jamaaco kelimo keliya ku ku qadfo mid walba xad gaaraa la siinayaa qowlna w qowlka labaadna waxa uu leeyahay mee xad keliya hun afartiinaasiba zaaniyiin baa tihin buuri waa sinaysataan qowlkaa hore waxa uu leeyahay mid walba dee xuquuqdu isma tadaakhusho bani aadamkuye mid walba xad gaaruu leeyahy nimankaas qowlka kalena waxa uu leeyahay ninkani hal marunbuu waxqadfoo kelimunbuu ku dhawaaqee xad keliyaha laga jaro misaalka labaad ama saddexaad waxa weeye dihaarka shaygan la yidhaahdaa miyuu ku asaxayaa qoraalkii oo warqadii intuu usoo dira miyuu odhan karaa anti calaya ka dahri ummii ayuu kusoo qorayaa iyadoo taa markaa uu kula mid yahay dalaaqii ilaa ninku afadiisa warqad wuu kusoo furi karayay isagoo niyoonaya ninkin aayata dalaaqa buu ka mid ahaa qoraalka markaa isagoo niyadana raacinaya markaa ma dalaaqii buu kala mid noqonaya mise khadkaa kuma asaxayo wuxuu la mid yahay yemiintii ila yemiintii lafdi baa laga maarmaana inuu dhaar la yimaado qofkii uu dhaar maro ayaa laga maarmaana haddii afka kaga dhawaaqo laakiin qoraal hadduu ku qoro waxaasaa iga wallaahi dee diinta kuma inaan arag markaas ma sugna sidaa awgeed dee qowlkaa dambe wuxuu leeyahay dhaartuu la mid yahay waxaa kaloo tusaalaha afraada hadduu celceliyo lafda dihaar ruux keliya ayuu ku yidhi anta calaya ka dahri ummi anta calaya ka dahri ummi ayuu yidhi markaa waxaanu ula niyooday isaga oo isku xidhiidhinaya isti'naaf inuu mid walba mid cusub ka dhigo oo aanu isku adkayne mar walba dihaar cusub buu ula jeeday tan iyo ka kale iyo ka kaleba dee dalaaqii bay la mid noqonaysa masaladaas dalaaqii ayuu la mid noqonayaa markaa dihaarkaas sidaa awgeed waxaa lagu yeelanayaa ereygu yidhaahdaba kafaaro ila hadduu yidhaahdo waad furanta waad furanta oo saddex jeer uu ku celiyay istinaafna uga jeedo mid walba dalqad baa laga tirinaya mana la mid noqonaysa sii culimadu ay isku khilaafsanaayeen lahaayeen saddex dalqadood baa laga tirinayaa taasi waxa weeye isagoo idhaa saddex dalqadood baad iga anti anti daaliqu halaasa isagoo idhaa wey la isku khilaafsan waa taa laakiin hadduu kala kaxeeyo saddex jeer midba mid ka dhigo markaa waxay noqon doontaa iyada in loo xisaabiyo mid walba mid dihaarkiina waa la mid bay leeyihin qolyaha kalena waxa ay leeyihiin ninku hadduu saddex jeer dhaarto de sharcigu kafaarunbu ku leeyahy ayuu baa la sheegay waa wallaahi oo waa wallaahi oo wallaahi hadduu ku celceliyo waa kafaarow kanna waa kula mid bay leeyihin dihaar laakiin waxaa jira warujixa thani fi furuuc mararka qaarkood oo ka labaad la rajaxayo ka labaad jeebuu ahaa ciwaan alqaacidati buu eego hal adihaaru hal ilmuqallabu fiihi mushaabahatu alaaq aw mushaabahatu lyamiin markaa mushaabahat lyamiin mararka qaarkood ayaa inuu dhaartii la mid yahay raajix laga dhigaya waxaa ka mida buu ku yihi hadduu dihaar la yimaado mu'aqat way iska asaxaysa sida dhaartoo kale qowlka labaad ma asaxaysa buu leeyahay sida dalaaqoo kale oo ninkani waxau yihi anti calaya kadaar ummi shahran dee dhaartu way ku asixi jirtay tawqiif oo uu odhan karaya inaanan bil kula hadlin ayaa intaa dhaariga markaa taana waa kula mid kan la yidhaahdo dihaarku dhaartu kula mid qowlka kale wuxuu leeyahay sidii aanay ugu asixi jirin dalaaqa tawqiif uguma asixayo kana tawqiif